waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaaladan melbourne lagu qabtay xaflad lagu soo bandhigay buugga la yidhaahdo waalidka iyo da'yarta qurbaha oo uu qoray cumar nuur xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno badan oo ka tirsan jaaliyadda magaalada melbourne halkaas oo hadallo kala duwan laga jeediyey waa kuwan qaar ka mida xubnihii ka soo qayb galay bandhigga buugga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan jaamac ibraahim xaflad baanu halkan u nimid aanu ku soo bandhigaynay buug af soomaali ku qoran oo ka turjumaya da'yarta iyo waalidka xafladdaasoo si qurux badan u dhammaatay runtii aad iyo aad baan dadka uga mahad celinaya cid kastoo ka qayb qaadatay buuggiina si fiican ayaa loo qaatay oo si fiican baa loo soo bandhigay dad badan baa ka hadlay buugga iyo faa'iidadiisa qoraagii baa ka hadlay maxaa ugu waaweynaa waxyaalihii laga hadlay waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga hadlay waxaa ka mid a da'yarta iyo darajooyinka ay soo maraan ee koriinkooda ku baysgaraysan darajooyinkaasoo runtii aad iyo aad ay dadku uga faa'iidaysanayaan oo ay ka mid tahay ilmaha marka uu korayo iyo marxaladihiisa iyo xaaladda waalidka iyo siday u fahmayaan iyo waalidku siduu ilmihiisa u ogaan lahaa oo uu uga warhayn lahaa uu la socon lahaa xaalad kastuu ka mid yahay iyo siduu ula saaxiibi lahaa runtii dad fara badan oo culimo iyo iyo aqoon-yahan iyo cid kastaba si wanaagsan bay uga hadleen dhammaantoodna waxaa laisku waafaqay buuggan inuu faa'iido badan u soo kordhinayo mujtamaca ku hadla luqadda afka soomaaliga aad iyo aadna waa buug u qiimo badan magacaygu waa axmed ciise nuur waxaan ka mid ahaa qabanqaabayaashii barnaamijkan halkan ka dhacay ee lagu soo bandhigayay buuggan dayarta qurbaha iyo waalidiinta wuxuu runtii noola muuqday buug aad iyo aad u qiimo badan oo waalidiinta iyo carruurta isfahankooda dhaqankooda iyo diintooda qayb badan ka qaadanayay runtii farxad bay noo tahay inaannu helno buug noocan oo kale ah oo runtii qofka raba inuu helo famili wanaagsan siinayo tuul uu marar badan caawimo u noqda magacaygu waa axmed faarax xasan runtii halkan waxaan u nimi inaannu ka qayb gallo maanta soo bandhigga ama lojiga buug af soomaaliya ku qoran oo nin waxa weeye aqoon-yahana oo cumaru la yidhaahdo oo ka yimi ilaa iyo waxa weeyaan ingiriiska inooga soo safray alxamdulilah buug qiimo badan oo runtii aad iyo aad u fiican weeye waxaannu leenahay dadka runtii buugta qaata iibsada saboodgareeya af soomaaliga dadka bugaagta ku qoraya anigoo magacayga uu yahay caashe cabdulaahi cabdi caawa waxaa u nimaanay buugga maxaan ku dhahaaye waalidka iyo da'yarta qurbaha oo uu ka sheekaynaya waxyaalo badan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka buugag badan oo kaleetana way maxaan ku dhahaaye way yimaadeen am so excited inaan afkeenna xoojinno buuga soomaaliga akhrisanno in badanna waana laga dardaarmay marka waa kaas aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiyo toban waxaannu halkan isugu nimid buuggan oo uu sido cumar oo nooga yimi waddanka ingiriiska buugga magaciisa oo la yidhaahdo waalidka iyo da'yarta qurbaha jooga marka barnaamijkaasaannu u nimi maanta waxaan rajaynayaa inaan ka soo wada qayb gasheen insha allahu tacaala bugaagtana la iibsan doono waalidiintuna ay ku farxi doonaan iyo carruurtaba magacaygu waa aamina halkan maanta waxaan iskugu nimi buugga uu qoray cumar nuur oo ah waalidka iyo da'yarta qurbaha waxa maasha allah buug aad iyo aad u wanaagsan oo loo baahnaa weeyaan waxaan rajaynayaa inayn waalidka iyo waalidka cusub ee mustaqbalkaba ay ka faa'iidaysan doonaan sida loola dhaqmo carruurta aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay waxaan rajaynayaa in buuggani iyo bugaag kaleba aynu u baahan doonno oo halkaa laga sii wadi doono waan aad waxaanu kale ugu faraxsannahay inuu af soomaali ku qoran yahay barnaamijku waa barnaamij lagu soo bandhigayay buug uu qoray walaal cumar nuur wuxuuna ka hadlayaa ama magaciisa la yidhahda waalidka iyo da'yarta qurbaha wuxuuna ka sheekaynayaa waalidiinta iyo carruurta soomaaliyeed siday isu fahmi lahaayeen waxyaabaha carruurta ay u baahan yihiin waalidku uga baahan yihiin iyo waxyaabo la mid ah keliya guriga keliya kuma koobnaa qayb ka mid aan akhriyey wuxuu xataa ku kooban yahay bannaanka iskuullada hadday noqoto ilmuhu meesha ay maaragtay ay u badan yihiin waxyaabaha carruurta ay u baahan yihiin marka waa guud ahaan buuggu waa buug u wanaagsan waalidiinta waxaana waxaana runtii aan codsan lahaa in waalidiintu ay buuggaan akhriyaan sidoo kalena xitaa haddii ay ka wahsanayaan inay akhriyaan iyagu intaay gurub gurub isugu yimaadaan ay isu akhriyaan oo qof ka mid intuu u akhriyo cutub cutub u akhriyo si markaasi cutubkii markaasi waalidkaasi faa'iidada u leh uu halkaas ugala dhex baxo marka walaalkeena waa soo dhoweynaynaa waana jeclaan lahayn bugaagta noocan oo kalea in la soo badiyo qoraalkooda gaar ahaan kuwa ka hadlaya qoysaska iyo carruurta magacayga faarax maxamuud warsame gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed thanks asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu xasan waa soo dhawahay jazaak allah khayr waa fursad qaali oo aan kula kulannay qoraaga soomaaliyeed oo ka hadlaya sidii mataqaana ilmaheena aan ugu soo koran lahayn nolol fiican annagoo ama waddanka joogna ama qurbaha joogna noloshaasoo mustaqbalkooda saamayn ku leh aad iyo aad u fiican yahay sheekhu waxyaalo badan ayuu taataabtay oo meelo badan oo experience ayuu taataabtay aad aan ugu faraxsanahay waxna waa ka barannay alxamdulillah rabbi qof kastana waxaan ku rajaynaynaa in mataqaana buugkaas uu garta u akhristo wixii uu ka fahmana uu mataqaana bulshada uu mataqaana ula wadaago insha allah jazaak allah khayr magacayga waxaa leeyahay maxamuud shariif waa daandunan ayaa kayma xaafad daandunan ha bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa weeyaan cabdulaahi aadan ibraahim injineer cabdullahi aan ku magac dheerahay waxaa weeye daafurka buugga af soomaaliga ku qoran ee weliba mataqaanaa cilmiyeysan ee waalidka iyo ilmaha siday isu fahmi lahaayeen ku saabsan waa wax macno leh waa wax aad u weyn booqashada ayna soo booqdaan qoraaga soomaaliga oo uu nooga yimaado dalal kala duwan ee magaalada melbourne noogu soo siyaartaanna in la soo dhoweeyo loo istaago la weyneeyo wax weyn ayay ka taraysaa ilmahanagana waxay tusaysaa haddaan qiimayno qofkanaga ilmahanaganu waxay arkayaan in luqadannadii ay nagu weyn tahay ay qiimo leedahay waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa aqoon-yahanada soomaaliyeed ee kala duwan ee noo wada yimaada aad baan u soo dhowaynayaa arrintaas midda kale waxaan mar walbo aan ku baraarujiyaa ummadda soomaaliyeed in afka soomaaliga la weyneeyo la qadariyo aad loo qaado sida keliya lagu qaadi karana waxaa weeye qoraaga soomaaliga ah in la weyneeyo qoraabaa hadda kahor new zealand nooga yimid qoraabaa nooga yimid finland qoraabaa nooga yimid mataqaana london qoraayo kala duwan baa nooga yimid mataqaana nairobi iyo soomaaliya marka aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa qoraaga soomaaliyeed si luqadda soomaaliyeed aan kor ugu qaadno
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali